maalinta guddoonaada tajidu kullu nafsin naf kasta ahi maa shayga ay helayso shaygaasoo caamilat naf kasta ahi ay camal fashay oo min khayrin khayr ah muqdaran xaal uu yahay maagaas ay camal fashay mid lasoo xaadiriyey wamaa shay shaygaasoo camilat naftu ay camal fashay oo min suu-in xumaato ahna tawadu waxay jeclaan naftu low anna baynahaa naftaas dhexdeeda iyo wa baynahu bayna maa camilat min suu maagaas ay camal fashay oo xumaanta ah dhexdiisa amadan wakti inuu ahaado ayay jeclaan waktigaasoo baciidan ee fog wayuxadirukum allahu ilaahay wuxuu idinkaga digi nafsahu naftiisuu ilaahay idinkaga digi maxaa yeelay wallaahu ilaahay ra-uufun alla turid badan bilcibaadi addoommada u turid badan yowma maalin waxyaduu yowma maalin ka digtoonaada macnaha waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna xasuusin maalinta weyn ee la kala bixi doono adduunkan waxa weye waa laysku dhex jiraa kii saalixa ahaa iyo midka daalixa ah ee xun intaba waa isdhex yaacahiyaano mid walbaa isaga uun isla toosan laakiin maalinta la kala baxaayo ayuu ilaahay nooga digi subxaanahu watacaala yowma maalin ka digtoonaada tajidu kullu nafsin naf kasta ay maa shay ay heli doonto maagaasoo camilat naftu ay camal fashay oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal lasoo xaadiriyey waa maalin wax kasta oo naftu ay samaysay ee khayra hal mar oo subxaan allahi ay tirida allah ka dhigo hal mar horteeda alasoo dhigo waa lasoo xaadiro faman yacmal miqaala daratin khayra yara waman yacmal miqaala daratin sharan yara khayr oo miqaala dara la-eg haddii aad samaysidna waad arki dhuuracso oo kaleo shar haddaad samaysidna waa arki wamaa shaygii shaygaasoo camilat naftu ay camal fashay oo min suu-in xumaato ahna tawadu naftu waxay jeclaan low anna baynahaa nafta dhexdeeday wa baynahu maagaas oo xumaatada ah dhexdiisa amadan wakti inuu ahaado ayay dhex jeclaan waktigaasoo baciida fog nafta markii waxyaalaha xumaatada ah ay aragto oo dunidan waxay ku qarqarinaysay oo dhan qiyaamaha loo soo bandhigo dembiyadeedii waxay jeclaan shaygan xumaatada ah iyo iyada intaasoo wakti inuu udhexayn lahaa aysanba is soo gaareen inaysanba is soo gaareenba iyadan xumaatada macnaha waxaa weeye adiga hadda iyo qarnigiyadii tegey ismaadan soo gaarin qarnigii tegey iyo adiga laba waktiyaad ku kala jirtaan maba is soo gaarin marka waxay leedahay naftu ay jeclaan xumaatadana qarni kale inay jiri lahayd isaguna qarni kale u jiri lahay wakti dheer intaasoo qarni inuu udhexeeyo saasay timanin naftooda ay jeclaan waa macnaha siday uga yaxyaxayso iyo siday uga khajalayso iyo sida macnaha xumaatada naftu ay u nici doonto markii wax walbaa banaanka ay yimaadaan maxaa yeelay wax walba adduunka marka la joogo ilaahay bini aadamku wuxuu raacsiiyey malaa'ig waardiinaysa dhibac khayra haddaad samayso diiwaan ay malaa'igtu gelin dhibac shara haddaad samaysana diiwaanaa la gelin hadhow diiwaankiiya un aqri lagu leeyay diiwaanki ayaa aqri lagu leeyay marka qofku markuu diiwaanka aqriyo oo u arko uu yaabo macnaha waxau leeyahay waxa sidan kuu daba taagnaa inta aad adduunkan joogtiyay ahay maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha macnaha waxay leedahay kitaabkan maxay tahay oo sagiira aan ka tegin ilaa wuu koobay sagiiradaas wuu koobay wayuxadirukum allahu ilaahi waa idiin digi nafsahu naftiisu ilaah idinkaga digi naftiisu ilaah idinkaga digi waxaa loola jeedaa ilaahay ka cabsada way oo ka digtoonaada macnaha ilaahay waxba idinma qarin xumaanto inaan soo xaadirin doono hadday qofku samayso waan idin sheegay wanaag haddaad samaysaanna inaan soo xaadirin doono waan idin sheegay a iska jira maxaa yeelay wallaahu ilaahay ra-uufun alla furid badan way bilcibaadi addoommada u furid badan macnaha digniinta nafteeda waxay tahay waa lagu furay digniinta qofkii kuu digay uu ku naxariista uu ku naxariista marka digniinta ah wayuxadirukum allahu nafsahu ataxdiiru nawcun min ara'fat digniintu waa nooc ka mida naxariista qofku hadday digniinku sisay tiraa waxaa haddaad samayso waa lagu cadaabi oo waa lagu ciqaabiyo isjir ay ku naxariisata maxaa yeelay haddii lacalla shayga aad ku dhacdo waa adiga cadaabkii lugahaga ku doontay cadaabkii welidaa ilaahay digniinta iyo wuxuu isaba dhibin naxariis digniinta naftiisu idinkaga digi maxaa yeelay waa alla furid badan furid bay ka mid tahay naxariista digniinta qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi maxamedu sala allahu wasalam calayhi in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel fattabicuuni aniga isoo raaca yuxbibkum allahu ilaahay wuu idin jeclaana wayakfir lakum ilaahay wuxuu idin dhaafi dunuubakum dunuubtiinna maxaa yeelay wallaahu ilaahay kafuurun alla dhaafid badan wey raxiimun alla naxariis badan wey macnaha waxaa weeye waxaa jiri jiray yahuuddii iyo nasaaradii iyo waxay sheegan jireen in ay ambiyadooda jecel yihiin ambiyadii inay jecel yihiin waxay sheegan jireen awlaaddii ambiyada inay yihiin waxay dhihi jireen naxnu shacbullaahi muxtaar shacabkii ilaahay uu doortayaan nahay awlaaddii waxaan ka soo jeednaa ambiyadaanu ka soo jeednaa markaas aayaddan ayaa ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala oo macnaha ilaahaan jecelahay iyo shacabkii ilaahayaan ahay iyo waxba kugu tari mayso haddada nebi moxamed raacsanayn sala allahu wasalam calayh shacbullaahi almukhtaar waxuma tarayso ful ku dheh nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel fattabicuunii aniga isoo raaca saas ku dhehali macnaha waxay dhihi jireen naxnu shacbullahi almukhtaar shacabkii ilaahay doortayaan nahay maxaa yeelay in shacab ilaahay doortay waxaa daliil ah inaan nahay fackafac waxaanu ka soo jeednaa awlaadi ambiyana awlaad alambiyaa ayaa nahay inagu markaa nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi waxaad ugu jawaabtaa war haddaad ilaahay jeceshihiin jacaylka ilaahay astaamo leeyahay iyo calaamo lagu garto qofku inuu ilaahay jecel yahay calaamo iyo astaamo lagu garto ayuu leeyahay maxay tahay astaamahaas itibaacu rasuulillaahi sala allahu wasalam calayh rasuulka ilaahay inuu raaco rasuulka ilaahay hadduu raaco biswa ilaahay uu jecel yahay qofka dhab wey maxabadiis jacayl wey oo rasuulku wuxuu ku raacay aqwaashiisii wuxuu ku raacay afcaashiisii rasuulku wuxuu jeclaaduu jeclaaday wuxuu necbaayuu necbaaday wixii uu liidi jiray rasuulku waa adduunyada adduunyada nabigana waa liidi jiray ma qiimay jirin sala allahu wasalam calayh waad liidi aakhira ayaa ku weynayd qalbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam taasa adigana agtaada ku weyn diintuu ku sabri jiray nabiga dhibka lagu keenaayo iyo dhibaatada diinta uu ka soo maraayo ku sabri jiray sidaasoo kale aad ugu sabri haddii astaantaas lagaa helo ilaahay waad jeceshahay waa sax jacaylkaaga jacayl xasmiyo wayakfir lakum ilaahayna wuu idiin dhaafi dunuubakum dunuubtina markaas waxaa weeye itibaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lakaad raaco labadaas faa'iidayla labadaas faa'iido yuxbibkum ullahu ilaahay idin jeclaanayo waa jacayl ilah wax ka sarreey mama jiraan waa faa'iidooyinka laga hela ayay ka mid tahay raacidda nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddaad i raacdaan ilaahayna wuu idin jeclaan dembigiinnana ilaahay wuu idin dhaafi wayakfir lakum dunuubakum maxaa yeelay wallahu ilaahay kafuurun alla dhaafid badan way raxiimun alla naxariis badan way qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi adiicu llaha warasuula ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca fain tawallow hadday kasii jeestaan hadalkaas oo adeecidda ay kasii jeestaan faina allaha ilaahay laa yuxibu lkaafiriina kaafiriin ilaahay ma jecla qul ku dhe nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi adiicu llaha warasuula macnaha aayadda waxay ku saabsan tahay nimankan yahuudda iyo nasaarada mar walba waxay sheegtaan annagu ilaahay waan jecla laakiin nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi rasuul inuu yahay ma qirsanin rasuul inuu yahay ma ictiraafsanin ayay leeyihin markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala war ilaahay rasuulkiisa adeeciddiisa ha kala reedinina kalmaha ah ma soconayso ilaahayaan adeeci nabiyullaahi maxamedna ma ogoli wax soconahaya ma aha ha kala reebinina laleeyahy ilaahayna adeeca rasuulkiisana adeeca sala allahu wasalam calayh taas ayaa wanaaggiina ku jira taas ayaa markaas waxay noqonaya islaamnimadiina iyo iimaankiina wuxuu noqon mid run ah oo ilaahay afkiisa daacad ayuu ka noqon laakiin ilaahay naxnu shacbullahi almukhtaar nebi maxamedna waa ku gacan saylay sala allahu wasalam calayhi ma soconayso ma soconayso welidaa tan waxay kutusin macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala heerka iyo qiimaha uu gaarsiiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam baynamaa aysan kuu soconaynin ilaahayaan adeecay rasuulkiisana ma adeecayo sala allahu wasalam calayh ma kuu soconayso ma kuu soconayso macnaha waxa weye daacada ilaahay iyo daacada rasuulka waa isku xiran yihiin sala allahu wasalam calayh fain tawallow haddii ay sii jeestaan oo adeeciddaas ay ka sii jeestaan oo ay ku gacan sayraan fain allaha laa yuxib lkaafiriin de ilaahayda kaafiriin isagoo ma jecla kaafiriin ma jecla macnaha waxaa laga wadaa waa cadaabi caradiisana ku dhacday uu ciqaabiya loola jeeda ciqaab iyo caro ilahay kaafiriin ku dhacday ina allaha ilaahay istafaahu oo ilaahay aadama nabiyullaahi aadam oo ilaahay doortay wa nuuxa nabi nuuxna ilaahay uu doortay وآل إبراهيم إبراهيم آل كيسين إلهي وتوقيت وآل عمران عمران آل كيسين إلهي وتوقيت على العالمين عالمين صدن أي إلهي كتوقيت بكاس بكاس صدن عالمين إلهي كتوقيت ذرية عبور أي إلهي توقيت وحكب بدلي آدم آدم كيف بدلي ذرية عبور أي إلهي توقيت ذرية سوى بعضها قاركيد من بعض قارك كلو كاهالي والله إلهي سميعنا لما قلبنا وعليه علم بلن معناها ماشا وحكم الله من هي سورة قصة وحلوه مقعدري آل عمران وقيس معناها يقدر أهل الدين ها وإلهي أبعي سبحانه وتعالى قيس في مركز سورة دان لوه مقعدري وآل عمران ليري قيس كانت قصدي في أي إلهي نوب الله سبحانه وتعالى مركز قصة قيس كان آل عمران waxa macnaha loo sheegi cilmi weyn iyo xikmad weynaa ku jirta dadka muuminiinta xikmad ayaa ugu jirta waxaa la rabaa in lagu waano qaato oo lagu cibro qaato qisada macluumaad fara badan ayay xambaarsanta qoladii marka yahuuddana waxaa loola hadlay oo laleeyahay ilaa iyagu yahuudda waxay sheegan jireen nabiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam wax xun ayay ka aaminsan yihiin macnaha inuusan welad xalaalaba ahayn ayay faafiyaan ilaa yowmina haadana yahuuddu ay qabaan nimanka nasaaraduna waxay ku sameeyeen nabiyullaahi muuse sala allahu wasalam calayhi iyaguna xadgudubay ku sameeyeen waxay yidhaaheen waa ibnullah wiil ilaahay wey wiil ilaahay wey labadaba marka qisada waa looga sheekay qisada labadaba waa lagula hadlay yahuud iyo nasaara oo qoladii tidhi ciisa ibnullaahi ciise waa wiil ilaahay tidhi waxaa la sheegi in qoys uu ka soo jeedo heer aal cimraan layidhah qoys heer aal cimraan layidhah inuu ka soo jeedo oo haweeney heer aal cimraan ka mid ahayd inay dhashay nabiyullaahi ciise ayaa loo sheegay qoladan yahuudda iyaguna dhahayaan macnaa walad xalaala ma ahay dhahayaan waxaa loo sheegay inuu ilaahay doortay nabi ilaahay inuu ahaa in ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa uu ku dhashay kun fayakuuna inuu ku dhashay ahaw la yidhi saasna uu ku ahaado labadaas qolo marka waa la baabiyeen waxyaalahay sheegi jireen in allaha ilaahay istafaa ilaahay aadama nabiyullaahi aadam uu doortay ونوحا نوحنا إلهي وضاقي وآل إبراهيم إبراهيم آل كيسين إلهي وضاقي وآل عمران عمران آل كيسين إلهي وضاقي على العالمين عالمين تردنا إلهي كضاقي معناها أنبياء دان إسوا إلهي وضاقي كون حسن قال له شيء آدم قد أبو البشر بشر كدن يشعر كسو جيدوه نبي الله آدم نبي الله نوحنا وحوها أول الرسل بعد آدم وها نبي الله آدم كبعد رسوشة مثل وقوه الرئي أيها نبي الله نوح قال إبراهيم نوح على شيء نبي الله إبراهيم جميع الأنبياء وطن أيا كسر فرعون تيسك فهو به دعوته به دينته نبي الله إبراهيم أنبياء وطن أيا حقي سكت مثل فهو فرع كل قول حكيه نبي الله إبراهيم قال عمران نوح على شيء يقنا قصة أيا كسر سنده قصة قويس كهر على عمران ويكسر سنده marka cimraankan cimraankan isagu wuxuu ahaa wuxuu ahaa nin saalix ah oo caabid ah oo ilaahay u go-ay ayuu ahaa cimraankan marka isagu wuxuu qabi jiray haweeney la dhihi jiray xanna haweeney xanna la dhihi jiray ayuu cimraanku qabi jiray wuxuu ahaa rajul saalix oo ilaahay subxaanahu watacaala ku xiran oo owliyada ilaahay ka mida ayuu ahaan jiray cimraan haweentuu qabana sidaas oo kale ahayd xanna qof aada u cibaado badan ayay ahayd labadoodu marka waxay iska waayeen wax caruura wax caruura labadooduba way iska waayeen caruurtii markay iska waayeen muddo dheer ayay ilaahay baryaayeen subxaanahu watacaala xanna marka baryadii ilaahay ay baryeen ayay uur ku yeelatay islaamtii xanna uuray yeelatay uurkaas markay yeelatay arrimaha ay samaysay ayaa ilaahay nagala hadlay subxaanahu watacaala duriyatan caruur ayaa ilaahay doortay duriyadaasoo bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kale ka ahaada waa duriye qaarkeed qaarka kale ka ahada macnaha waxaa loola jeeda iskubatay raaceen aala ibraahimkan ibraahimkii aalkiisii iyo aala cimraankan iyo waxay noqdeen qoys iyaga dhan isku wada qaaday oo aada is leedahay macnaha aada xaqiiqsanayso inay is dhaleen maxaa yeelay isku dariiqay ku taagin isku dariiq ayay ku socdaan wallahu ilaahay samiicun alla maqal badan weyo dadka hadallada ay ku hadlaayaan ilaahay maqlaa caliimun mid cilmi badan weyo qulubta waxa kaaga jira oo weli aadan ku hadlin ilaahay waa ku cilmi badan yahay id wakti id wakti xusa qaalat imra'atu cimraana ninkii cimraan la dhihi jiray islaamtiisii uu qabay ay tiri waa xannu islaantaas islaantaas cimraan uu qabay ay tiri rabbi yaa rabbi rabbigaygiyo innii anigu nadartu laka adiga waan kuu nadray maa ayiladii kii ayaan kuu nadray fii batni calooshayda ku dhex sugan muxararan xaal u yahay maagaasi mid la xureeyey ayaan kuu nadray ee fataqabal minii ilaahu nadarkaa iga aqbal maxaa yeelay innaka adigu anta adigu assamiicu mid maqal badanaad tahay oo nadarkayga waad maqli alcaliimu allaha cilmi badanaad tahay oo niyada waxa iiga jira oo inaan hadalkaa daacad ula jeedo ilaahu waad i og tahay qisadii waxaa bilaabatay qoyskii reer aali cimraan id wakti xasuusta qaalat imra'atu cimraan cimraan ninkii la dhihi jiray haweenaydiisii ay tiri waa haweentii xaaskiisii way xanaa la dhihi jiray xaaska cimraana xana la dhihi jiray cimraanaa qabay cimraankaa islaamtiisii uu qabayoo xana ay tiri way ducaysay rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow innii anigu nadartu laka waan kuu nadray maa ayiladii kii ayaan kuu nadray fii badnii calooshayda dhexdeeda ku sugnaaday muxararan xaal uu yahay mid la xureeyey ayaa nadar ee fataqabal mina ilaahu nadarka aga aqbal macnaha waxaa weeye xilligaas waxaa jiri jiray masjidka weyn ee barakaysan ee baytulmaqdis la yidhaaho ayaa waxaa la samayn jiray wiilasha wiilku markuu dhasho qofka ilaahay u go-ay subxaanahu watacaala masjidkaasuu ku waqfi jiray wiilkiisa oo macnaha wuxuu leeyahay masjidkaas ayuu u go-ay masjidkaas ilaahay ha ku caabudo ilaa uu ka dhinto adeegna kama rabo shaqana kama rabo inuu ii shaqeeyana ma rabo inuu ii xamaalana ma rabo waa xoreeyey waxaan u xoreeyey masjidkaas inuu isaga dhex jiro ilaahay iska caabudo subxaanahu watacaala maxaa yeele dadkaas iyaga waxay og yihiin caruurta adduunyada kaaga shaqaysa iyo caruurtaadu inay ilaahay caabudaan subxaanahu watacaala ilaahay u go-aan waxa aada u qiimo badan inay ilaahay u go-aan maxaa yeele adiga wakti yar ayaa lagu siiyey adduunka waktigaa yar markaad dhamaysato ood dhimato caruur wanaagsan haddaad adduunka uga tagato ducadiisa iyo salaadiisa iyo awlaadiisa iyo tasbiixdiisa ilahay waa kugu anficay subxaanahu watacaala marka meel weynay ka fekeri jireen markay geeriyoodaan kabacdi ayay ka fekeri jireen ajirkooda inuusan ka go-in ajirkooda inuusan ka goyin maxaa yeele nabigeena wuxuu sheegay sala allahu wasalam calayhi idaa maata bnu aadama ibnu aadam hadduu dhinto inqadaca camaluhu ilaa min talaatin camalkiisa iyo cibaadadiisa way go-ayaan saddex maahan saddexdaas waxaa ku jiray oo waladin saalixin yadcuu lahu walad saalixa ee usoo duceeyey walad saalixa usoo duceeyey qofka hadduu adduunka uga tagto macnaha waxa uu la mid yahay isagoo nooloo cibaadaysanayo ajirkiisa kama go-aayo arrimahaas ayay iyagu xooga saari jireen dadkaas saalixiinta ah marka waxay leedahay gabadha uura yeelatay markay ilahay muddo ilaahay baryaaya uur markay yeelatay waxay tiri ilaah waxaa calooshayda ku jira hadduuba dhasho waan nadray waxaan u nadray inaanan macnaha adduunya iyo waxyaalahaas iiga soo shaqeey aanan dhihine ilaahay uun caabud aan idhaah masjidkaa isaga dhex jiro baytulmaqdis baytulmaqdis inuu isaga dhex jiro halkaa adiga kugu caabudo masjidkaa ugu khidmeeyo sidaasaan ku nadri rabbiyo ee iga aqbal ducadaa iga aqbal nadarkaas iga aqbal maxaa yeelay innaka adigu anta adigu asamiicu alla maqal badanaad tahayoo nadarka aan ku dhawaaqahayo waad maqli alcaliima alla cilmi badanaad tahayoo waxa qalbiga niyadda iiga jira inay daaco tahay oo afka kaliya aanan ka lahayn ilaah waad ku cilmi badan tahay marka xilligaas waxaa jiray dadka sidaas macnaha masjidka laleeyahay iska joogaan waa masjidkaa loo nadray waxay ahaayeen wiilal wiilashaa sidaa la samayn jira maxaa yeelay gabdhaha gabdhaha iyaga masjidkii ma laazimi karaan mar haddii ku dhici oo masjidkii ay kasoo tegayaan midda kale ragga iyagu ma dhex geli karaan gabdhihii hadday xataa masjidkaan waxay u baahan meel gooniya inay isku asturaan u baahan yihiin raggii macnaha lama kuma dhex cibaadaysan karaan marka nadarkaas wuxuu ku saabsanaay wiilashuu ku saabsanaa wiilasha ayuu ku saabsanaa marka iyadu waxaa caloosha ku jira waxay rabtaa inuu wiil u noqdo si masjidkaas umaarta afar iyo labaatanka saac isaga cibaadayso falamaa waktigii wadacat ay dejisay mar ay dhashay macnaha gabadha imraatu cimraan haa nafti nafaad u celin wixii caloosheeda ku jiray naftii caloosheeda ku jiray markay dejisay oo ay dhashay qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiyow innii anugu wadactuhaa naftaas waan dejiyey untan gabar xaal naftii ay tahay ayaan dejiyey ilaahu gabaray iga noqdeen wixii wiilaana helay walxaal ayay sidaas tiri allahu ilaahayna aclamu uu ku cilmi badan yahay bimaa shay shaygaasoo wadacat ay dejisay waxaas ay dejisana ilaahay waa ku cilmi badan yahay laakiin iyada macnaha waxay tusineen wixii markaas ay niyeysatay inaysan ahayn waxay dhashay wiil ayay niyeysatay ilaa gabadhu macnaha raggii ma dhexgeli karto ma ikhtilaabi karto xaydaa ku dhacaya saas aawigeed waxay rabtay wiil inuu u noqdo walaysa dakaru dakarkuna wiilku kal untaa gabar mid la mida ma aha wa innii aniguna samaytu ilaah waan magacaabay haa naftii aan dejiyey maryamo ayaan ilaahu ku magacaabay wa innii anigu uciiduhaa ilaahu maryamo waan magan gelin bika adiga ayaan ku magan gelin wa duriyatahaa maryamo carruurteedana waan magan gelin oo adigaan ku magan gelin min ashaydaani ayaanna ilaahu kaa magan gelin shaydaankaasoo arrajiimi ee la fogeeyey oo naxariista ilaahay laga dheereeyey falamaa wadacathaa naftii naftii markay dejisay oo ay dhashay qaalat waxay tidhi imraadii cimraan rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow innii anigu wadactu waan dejiyey haa naftii untan gabar xaalay tahan dejiyey ilaah iyadoo unto ahoo dadig ah ayaan dejiyey marka sidaas ay leedaha taariikh ahaan waxaa la ogyahay cimraan xilligaas ma noola wuu iska geeriyooday gabadhii markay uur yeelatay oo xaaskii uur u yeeshay waa iska geeriyooday iyadiiyaa marka ducaysanaysa way dhashay markay dhashay gabaday dhashay gabadhii markay dhashay waxay tihi rabbiyow anigu waxaa nalay waa unto walxaal ayay sidaas leedahay allahu ilaahayna aclamu bimaa shay uu ku cilmi badan yahay shaygaas wadacka ay dejisay ilaaha iyada ugu ogaan badan intaysan dhalinba ayaa ilaahay ogaan iyadu hadda waxay og tahay macnaha xilligan uun adduunka markay shaygii ku soo biiray ayay ogaatay inay gabar tahay laakiin alla hore usoo ogaa subxaanahu watacaala walaysa dakaru kaluntaa laba tafsiira ku jira walaysa dakaru kaluntaa in laga dhigo min tamaami qawliha min tamaami qawliha macnaha haweenayda hadalkeedii inuu weli socdo in laga dhigo oo waxay ku xiran tahay rabbi innii wadactuhaa untan ayaan dejiyey untaa mid dhadigaan dejiyey walayse dakaru kaluntaa wiilkuna rabbigo gabar lamid ma adug waad ogta macnaha wiilku gabar lamid maaha waxay ka wadaa arrinta hadda aan u wato oo masjidkii afar iyo labaatan saac inuu ku jiro wiilku gabadhii afar iyo labaatan saac masjidku ma jiri karto raggii ma dhex geli karto mararka qaar caada isaga dhacaysa arrimahaasi ka wadaa kula mid maaha arrimahaas kula mid maaha dakarku unto oo marka min tamaami qowlihaa waxay kale leeyihiin mufasiriinta qaarkood walaysa dakaru dakarkii ay codsatay iyada oo ay niyeysatay inuu u dhasho dakarkaas ay niyeysatay kal untaa gabadhan hadda u dhalatay lamid maaho gabadhanaaba ka fiican iyadu waxay niyeysatay dakaray niyeysatay laakiin gabadhan hadda u dhalatayaa ka fiicano macnaha gabadhan iyadu waxay noqon doontaa hooyadii nabiyullaahi ciise sida noo soo socota waxay noqon doontaa macnaha hooyadii nabiyullaahi ciise ay noqon doontaa macnaha qof masjid isaga jira oo isaga cibaadaysanaya iyadaaba macnaha wax weynayba dhashayba farac weyn nabi dhanayba dhashay marka iyagu waxay rabtay wiil yar oo meesha isaga cibaadaystay oo masjidka isaga jooga tan ay u dhalatay ayaa waxaasoo dhan ka khayr badan gabadhan u dhalatay ayaaba ka khayr badan maxaa yeelay waxay noqotay ummu nabiyillaahi ciisa ayay noqotay way gabadhan hadda dhalatay tafsiirkaasna waa jira laba tafsiir oo markaas in laga dhigo min tamaami qowliha hadalkeedii ama min tamaami qowliha laga dhigi maayo waa hadal ilaahay warta subxaanahu watacaala oo uu noo sheegaayo wiilkii ay niyeysatay kal untaa gabadhan hadda u dhalatay wiilkaasu lamid maaho gabadhaaba uga fiican maxaa yeelay hooyadii nabi ciisayba noqotay wainii anigu rabbiyow samaytuhaa waan magacaabay naftaas naftaas untada naftaas untada noqotay maryamo ayaan rabbiga ku magacaabay magacaas ayaan rabbiga u bixiyey wainii aniguna uciiduhaa gabadha waan magan gelin bika adigaan ku magan gelin waduriyatahaa caruurteeda bika adigaan ku magan gelin gabadhaan iyo caruurteeda ilaah adaan ku magan gelin min ashaydaani shaydaanka xaggiisa ayaana ka magan geliyaa shaydaankaas waa rajiimi ee naxariista ilaahay laga fogeeyey macnaha meeshan waxay ku tusin dadkaas hore siday uga murgi jireen caruurtoodu inay hagaagaan oo ay toosaan siday uga welweli jireen arrinkaas oo xooggay u saari jireen waxaasoo dhan macnaha dadka muslimiinta ayaa lagula hadlay oo laleeyahay war dadkii hore sidaasay ahaan jireen oo caruurtooda ay uga fakeri jireen caruurtiina ka fiirsada wey oo si wanaagsan ugu barbaariya diinta islaamka si wanaagsan ugu barbaariya gaar ahaan u duceeya oo ducada ku kaba dadaal kaliya wax la toosiyo caruurta waa loo duceeya caruurta waa loo duceeyaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa la magangeliya oo shaydaanka laga magangeliya siduusan u duuflaalin shaydaanku siduusan u duuflaalin caruurta waa ilaahayaa laga magangeliyaa sida haweeneyda saalixadda ay samaysay fataqabalahaa fataqabalahaa ilaahay wuu aqbalay haweentii fataqabalahaa haweentii rabbuhaa rabbigeed wuu aqbalay biqabuulin aqbal ayuu ku aqbalay aqbalkaasoo xasanin ee wanaagsan macnaha haadan waxaa loo celin waa haweentii dhalatay oo maryamadii gabadhii dhalatay fataqabalahaa gabadhii maryamo ahayd oo dhalatay rabbuhaa rabbigeed wuu aqbalay biqabuulin aqbal ayuu ku aqbalay aqbalkaasoo xasanin ee wanaagsan waanbata ilaahayna wuu barbaariyey haa gabadhii yareedoo dhalatay nabaatan barbaarin barbaarintaasoo xasanan wanaagsan wakafarahaa gabadha ilaahay wuxuu kafaalo u siiyey zakariyaa nebi zakariyau kafaalo u siiyey gabadhii oo nabigaasaa kafaalo qaaday kullamaa mar kasta oo dakhala nebi dakhala uu soo galo calayhaa maryamo dusheeda zakariya nebi zakariya almixraaba qolkii mixraabka ahaa uu u soo galo wajada nebi zakariya wuxuu ka helaa cindahaa maryamo agteeda risqan mar kastuu soo galaba irsaaqad uusan meesha ku ogeyn ayuu ku arkaa marka uu yaabaaho su-aalu weydiiya oo qaala wuxuu yidhaha nabiyullaahi zakariya yaa maryamu maryamow annay xageeda laka laki adiga uu kaaga ahaaday haada kan risqiga risqigan xagee kaaga yimid maryamow qaalat waxay tiraa maryamu iyaduna huwa risqigani min cindi illaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday maxaa yeelay ina allaha ilaahi yarsuqu man qof ilaahay u irsaaqa qofkaasoo yashaau ilaahay uu doonayo bikayri xisaabi xisaab la-aan ayaa ilaahay ku irsaaqaa qofkii doonayo gabadhii saasay noqotay gabar cajaa'ibli ah ayaa ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala fataqabalahaa maryamo rabbuhaa rabbigeedii wuu aqbalay biqabuulin aqbal ayuu ku aqbalay aqbalkaasoo xasan wanaagsan macnaha aqbalka waxaa loola jeedaa xilligaas waxaa jiri jiray sharci ahaan dadka masjidka baytulmaqdis loo xureeyo oo la dhahayo dadkaa baytulmaqdis ay u khidmaynayaan baytulmaqdis ay weligood isaga joogayaan waxay ahaayeen wiilasha wiilasha una sharci ahaan loo ogolaa gabadhan maadaama islaantan ay ku ducaysatay intay uurka ku jirtay ay ku nagartay wixii hadda ay niyeysnaydna aysan helin oo gabar ay noqdeen ilaahay wuu ka aqbalay oo macnaha sharcigii khaaska ku ahaa wiilasha bis masjidka in loo xoreeyo sharcigaas waa laga soo reebay iyada iyadoo gabara ayaa loo ogolaaday masjidka in loo xoreeyo iyadoo gabara ayaa loo ogolaaday nadarkii saasuu ku ansaxay marka maahana lama dhihin nadarkaagii hore ka kac weeye wiilasha bisaa loo ogolyahay masjid sidii sharciga xilligaa jiri jiray waa lagu ogolaaday nadarkiina waa lagaa aqbalay maryamana waan kaa aqbalnay ee masjidka u daawe masjidka u daawey waanbata ilaahay uu barbaariyey haa maryamo nabaatan barbaarin nabaadkaasoo xasana wanaagsan maryamo ilaahay subxaanahu watacaala si wanaagsan ayaa ilaahay u barbaarinaya macnaha waxaad meeshan ka dareemi gabadhan maryamaha in ilaahay subxaanahu watacaala si gaara ilaahay uu u barbaarinayo barbaarintaas laba macno mooyahay nabaad oo jismiya iyo macnawiya barbaarin xagga jismiga iyo barbaarin xagga macnaha labadaba culimmada mufasiriintu way ku sheegaan barbaarin xagga jismigaana ilaahay u barbaariyo sida caruurta kale ay u koraan si aad uga xooli sarraysay u koraysa maryam taas waa mid midda kale waxaa weeye macno ahaanna ilaahay si wanaagsan uga barbaariyo caruurta anshaxumadoodii iyo macnaha waxyaalihii maaragtay dembiyadii lagu arki jiray iyo waxyaalihii qallafsanaa iyo qalqallooca caruurta ay qabaan iyo ilaaha ka hufay maryamo qofku waxay noqotay iyadoo yar ilaahay caabudaysa subxaana watacaala yaryar ahaanteediia ilaahay ku barbaariyey marka ilaahay wuu macnaha barbaariyey oo nabaatan xasaan waa nabaad oo macnaha barbaarin jismiya oo macnawiya ah xagga jidka iyo xagga macnaha tarbiyada ruuxdana waa laga dhisay iyadoo yaray waxay noqotay qof aad ilaahay u caabuda subxaanahu watacaala ee adduunya aan qiimayeynin aakhira uun ujeesatay ayay noqotay xagga jismigana way ka weyn waa laga barbaarinaya wakafalahaa zakariya marka sidaas markay dhacday waxaa la yidhaahaa taariikh ahaan oo culamada mufasiriintu ay sheegaan gabadhii markii dhalatay oo xalla ay dhashay maryam waxay ku soo duuduubtay maro ayay ku soo duuduubtay markaasay masjidkii hortiisii keentay oo ay soo dhigtay dadkii marka meesha masjidka markay ka soo baxeen way ku tartameen gabadhii anigaa qaadanaya anigaa qaadanaya maadaama masjidkan loo soo koreeyey gabadha anaa barbaarinaayo oo korinayo kafaalo qaadayo anaa kafaalo qaadanayo ayaa lagu murmay dadkii ahlu masjidka ahaa marka dadku waxay yidhaaheen maadaama gabadhan cimraan uu dhalay nin walba wuxuu yidhi cimraan ku ceysto nin walba marka magaciisa waxaa lagu qorayey qorayaa lagu qorayay magaciisa dadkii gabadha ku murmay webi marka urdun ku yiilay ayaa qoryahasaa loogu tuuraa qofkii qoragiisu marka uu hoos u duuso oo biyaha uu si toos u dhex galo adiga waad ku dhacday waa surcadi kii qoragiis markaa uu soo sabeeyo uusan diisin taas ayaa gabadha qaadanaya nabilaahi zakariya qurcadii ku guulaystay nabilaahi zakariya ayaa qurcadii ku guulaystay isagaa qaatay marka gabadhii oo macnaha xanaanadeedii iyo kawarqabteedii isagaa kafaaladii gabadha la yaday maryam wakafara ilaahay wuxuu kafaalo siiyey haa gabadhii maryamo ahayd zakariya ama takhfiif la akriyo wakafarahaa gabadhii waxaa kafaalo qaaday zakariya faacil noqonaya وكفرها وحوغيه وكفرها قبل وحا كفالة قادة زكرياء زكريا كفالة قادة كل وريد لكن زكريا وحو كل وريد قرعه قرعه كل وريد ولا قرعه كل أجائب سنقرأ في مركز زكريا زكريا مركز وحوي ونبي الله زكريا ونبي الله يحيى أبيه وحل نبي الله زكريا والناراوي نبي الله زكريا ونبي مركز حل الدين تفاسنا أيها nebi zakariya ku guulaystay qurcadii isagaa gabadhii qaaday marka kulamaa mar kasta oo marka wuxuu sameeyey nabilahi zakariya meel qol yar ayuu maaragtaa u sameeyey masjidka gudihiisii oo gabadhii markaas uu ku barbaarinaayo oo xaaladeeda uu kula soconaayo kulamaa mar kasta oo dakala uu soo galo calayhaagi maryamo zakariya zakariya uu soo galo almixraaba qolkii mixraabka uu soo galo mixraabka wuxuu ahaa qol yar oo meesha ka samaysan oo gabadhaas loogu talagalay u ahaa in looga warqabo oo lagu xanaaneeyo mixraabka mar walba u soo galo wajada cindahaa gabadha agteeda wuxuu ka helaayey risqa irsaaqad irsaaqada weliba wadanka laga helaayo xilligaas ma aha xilli jiilaala ee abaara iyadoo la joogo ayuu wuxuu arkay mirihii macnaha la cuni jiray xilliga roobabka iyo guga la cuni jiray raashinkii xilliga guga la cuni jiray uu ku arkay yaa u keenay wax u keenay adigu sheeg waa yaabi marka waa yaabaya qaala wuxuu yidhi su-aashana weydiiya yaa maryam maryamow annee xaggeebaa laka adiga uu kaaga ahaaday haadaa risqiga maryamow ilaa waxa weeye qof kale u gasha ma laha qof kaleo gabadha ka warqabtay u gasha ma laha isagaas unbaa ka warqaba isagaas uun ayaa u gala oo ka warqaba isagiina mar walba meesha wuxuu ku arkay risqiga ku arkay maryamo risqigan xaggee ka ahaaday qaalat waxay tihi maryamo huwa risqiga min cindi illaah ilaahay agtiisuu ka ahaaday xagga ilaahay ayuu iiga yimid risqigan maxaa yeelay in allaha ilaahay yarsuqu ilaahay man qofku irsaaqaa qofkaasoo yashaa ilaahay u doono bilayr xisaab xisaab la-aan ilahay ku irsaaqa marka macnaha malaa'ig miyaa loogu soo diiday ma si toos ahaa macnaha risqigan meesha uu uga dhashay allahu aclam iyadu sirtii way duurduurtay way qarisay maryam nidaamka risqigan ugu yimid waxay ku gaabsatay huwa min cindi illaah huwa min cindi illahi kugaabsatay xagga ilaah diiday nidaamka marka looga keenay malag miyaa loogu soo diiday malaa'igta ilaahay ka mida ma meeshu wuxuu ka dhasheen oo meesha iyadoo iska taalay gabadhu aragtay allahu aclam ilaaha ka warqabo gabadhu waxay ku gaabsatay huwa min cindi illaah ma aysan kashateen sir iyo meesha waxaan uga yimaada ilaahay xaggiisa inay uga yimaadeen way sheeg laakiin kayfiyada ay ugu yimaadeen ma aysan sheegin meesha marka aayadda waxaa laga fahmay gabadha maryamo macnaha ma aysan ahayn nabi ma ahayn nabi iyadu ma ahayn maxaa yeelay gabadh nabi ah adduunka mala soo maray ma aysan ahayn qof ilaahay iska caabudaysay ilaahay u go-do aayaddan waxay ka mid tahay aayadaha loo deliishado qofku hadduu ilaahay u go-o oo cibaadada ilaahay ugu go-o in ilaahay karaamo ugu yeelayo subxaanahu watacaala aayadaha loo deliishado ay ka mid tahay aayadda maxaa yeele gabadha nabi maahay haddii laga helaa waa mucjizo waxan mucjizo waxaa iskale ambiyada gabadhani nabi ma ahayn oo haweenay nebiyada ah adduunka sooma marin qof waxay ahayd ilaahay cibaadadiisa u gooday masjidkaas afar iyo labaatanka saacan ka bixinay oo iska joogto oo halkaa ilaahay ku cibaadaysanaysa maca daalika waxay heli risqi bini aadam uusan u keenin qof bini aadama uusan u keenin ayay iska heli halkaas waxay isaga dhuuqa isaga cuni waa marka nooc ka mid a karaamaadka ilaahay uu siinaayo dadka ilaahay u go-ay oo awliyada ilaahay ka mida subxaanahu watacaala karaamaad ilaahay uu siiya ka mid aayadana ka mid a arrimaha loo daliishado maxaa yeelay in allaha ilaahay ay tiri maryamo yarzuqu man qofku irsaaqa qofkaasoo yashaa ilaahay uu doono bigayr xisaab ku irsaaqa xisaab la-aan ilahay ku irsaaq qofku doono hunaalika halkaas ayaa dacaa zakariyaahu zakariya uu ku baryay isaguna rabbahu rabbigiis uu ku baryey qaala wuxuu yidhi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigeeyow hablii ii hibeen min ladunka agtaada duriyatan carruur iiga hibeen carruurtaasoo qayibatan wanaagsan maxaa yeelay innaka adigu samiicu ducaa'i ducada mid maqal badan ah nabiyullaahi zakariya waa yaabay gabadhii cajaa'ibtan markuu ku arkay isbeddelkan macnaha cunto aan adduunkan maanta cunto aan xilliga waddankaasi laga helin maryamo iyadoo mar walbaba agteeda taalla markuu arkay meeshaa cilmiyuu ka qaatay cilmi ayuu ka faa'iidaystay nebi zakariya nebi zakariya markaas isagana marxalada haysatay marxaladda haysatay waxay ahayd waayeel ayuu ahaa waayeel ayuu ahaa nabiyullaahi zakariya cutush ah ayuu ahaa xaaska uu qabana waayeel kala yahay wax caruurana malaha caruur iskuma dhala wax caruura malaha way isku agduqoobeen labadooda way isku agduqoobeen marka wuxuu arkay maadaama irsaaqadan xilligeedii aan la joogin gabadhan ilaahay uu siinaayo qof xilligii da'da iyo dhalmada ka gudbayn in ilaahay dhalmo sii karo saas wuu u yaqiinsaday saas ayaa u caddaatay wilba waa ogaa laakiin calaamadeedii u arkay wilba waa ogaa oo nabi ilaahay u ah laakiin haddana way u caddaatay macnaha cunto waktigeedii aan la jooginba oo waktigeedii la dhaafay haddii maryamo loo keenaayo qofku hadduu xilligii dadka biniaadamka caado ay u lahaayeen inuu dhalo hadduu ka gudbo inuu ilaahay haddana haddii la baryo caruur uu siin karo saasaa u xaqiiqowday oo uu sii ogaadiyay nabiyullaahi zakariya halkaasuu marka cilmi ka qaatay oo wuxuu u dhaqaaqay isna baryo dhinaca baryadu aaday isna hunaalika halkaasaa daca zakariya zakariya rabbahu rabbigiis uu ku baryey qaala wuxuu yidhi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigeeyow hablii min ladunka agtaada duriyatan carruur iiga hibeen carruurtaasoo dayibatan wanaagsan oo adiga kugu xiran oo ku caabuda ilaahu carruurta agtaada iga sii maxaa yeelay innaka adigu samiicu ducaa'i ducada mid maqal badan ah oo alla ducada maqal badan oo ducada ajiiba ayaa tahay ilaahu carruurta ii hibeen carruur la-aan ay haysa waad ii jeedaa waan gabowday islaamtaydiina macnaha iyadana way gabowday ilaahu ilaad nafsi fanaadarku waxaa u dhawaaqday nabiyullaahi zakariya almalaaikatu malaaigta ilaahay u dhawaaqday walxaal huwa nebi zakariya qaaiman uu taagan yahay yusallii xaal uu tukanaayo fi lmixraabi mixraabka dhexdiisa isagoo ku tukanaya ayaa malaa'igu u dhawaaqday waxay tiri ana allaha ilaahay yubashiruka ilaahay wuu kuu bishaarayn biyaxyaa yaxya wiil la yidhaaho ayaa ilaahay kuugu bishaarayn musadiqan xaal uu yahay nabiyullaahi yaxya mid rumaysan bikelimatin kelimo rumaysan kelimadaasoo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay sayidan xaalo yahay mid sayida oo dadka dhan macnaha ay isaga ka dambeeyaan yaxya waxasuuran xaal uu yahay mid reebtoon oo haweenka xaggooda ka reebtoon wa nabiyan xaal uu yahay mid nabi ah yaxya nabigaasoo mina saalixiina ee saalixiinta ka mid ah macnaha shan calaamaa la siiyey shan calaamo ayaa la siiyey fanaadad waxaa u dhawaaqday nabiyullaahi zakariya almalaaikatu malaaigtiyaa u dhawaaqday walxaal huwa nebi zakariya qaa'iman uu taagan yahay yusallii xaal fi lmixraab mixraabka dhexdiisa uu ku tukanayo isagoo salaad ku jira oo ilaahay caabudahaya oo tabarucaya oo ilaahay weydiisanaya caruur malaa'igaa u dhawaaqday waxay ku tiri ana allaha ilaahay yubashiruka wuu kuu bishaaray nabiyullaahi zakariya biyaxya yaxya kugu bishaaray wiil waxaa loogu bishaareeyey magaciisii xataa ilaahayaa soo bixiyey subxaanahu watacaala magaciisii ilaahayaa soo bixiyey yaxyaa ilaahay kuugu bishaareeyey musadiqan xalaal uu yahay yaxya mid rumaysan bikelimatin kelimo rumaysan kelimadaasoo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay kelimadan maxay tahay marka kelimadan uu rumaysan yahay nebi yaxye laba macnoba waa lagu fasiraa kelimada in loola jeedo kelimada kutubta ilaahay soo dejiyey kutubtii ilaahay soo dejiyey hadda ka hor iyo kuwa hadda kabacdi la soo dejin doonaba waa rumaysan yahay nebi yaxye maxaa yeelay kutubtu kulligood waa kelimaadka ilaahay erayada ilaahay uu ku hadlay marka kelimadu macnaha waa kutubtii baa loola jeedaa ilaahay uu ku hadlay waa rumaysan yahay taas waa mid ama kelimada waa in lagu fasiro nabiyullaahi ciise nabiyullaahi ciise in lagu fasiro maxaa yeelay nabiyullaahi ciise waxaa la yidhaha wuxuu ku calool galay kelima ku calool galay oo ah kun ahaw ahaw aabalaanu calool galaysan kun ahaw nabi ciise ahaw is islamarkiiba hooyadii uraya laftaasay ku dhashay marka kelimada in loola jeedo nabi ciise waa nabi ciise oo hadda kabacdi iman doonaw ila maxaa yeelay xilliga nabiyullaahi zakariya sidaas isaga uu ducaysanayo nabiyullaahi ciise iyo nabiyullaahi zakariya intaasoo qarniya udhexaysa nabi ciisaa dambeeyey isumana dhaweyn marka nabigaa ciise iman doona waa rumaysan yahay waa mid ama kelimada lagu fasiro kutubta ilaahay uu rumaysan yahay yaxye taas midow calaamada labaad waxaa weeye wasayida waxaa weeye mid sayida sayid waa waa mid dadka dhan ay jecel yihiin oo dadka markaas uu dhasho ay dadku wada jeclaanayaan ay ku xiraanayaan oo dadka dhan macnaha isagu boqorka oo kale waa calaamada labaad calaamada saddexaad waxaa weeye waxaa suuran xaalu yahay mid ka reebtoon min annisaa dumarka ka reebtoon oo nabiyullaahi yaxya waxaa weeye weligiima uusan guursan weligiis ma guursan markaas culimmada waxay leeyihiin oo isku waafaqsan yihiin nabiyullaahi zakariya haweenka macnaha waa ka reebtoon yahay marka la leeyahay lidacfin fii jismihi ma ahayd jismigiisa daciiftinimo ku jirta ma ahayd ee waxay ka ahayd macnaha ilaahay un u go-iisan haweenku ku mashquulin waa zuhdan fi dunya ayay ahayd ma ahayn in macnaha xoogaa ay wax ka kala dhiman yihiin oo xoogaa ay maaragtay si uu qabyo u yahay ma ahayn maxaa yeelay waxyaalahaas waa cudurro halisa cudurrada halista ambiyada ilaahay kuma imtixaano subxaana wa tacaala sida waaliga iyo maraska oo kale iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah ambiyada ilaahay kuma imtixaano jirooyin kaleo caadi way ku dhacaan oo fudfudud marka xasuurka haweenka macnaha ka reebtan waxaa weeye isagoo aaladiisii qaba oo awoodiisii qaba ayuu macnaha haweenka iska dhaafayey uusan u guursanayn kutub kitaaba laga alifay oo culimadii waaweyneed ay ka alifeen waxaa la yidhaahdaa kitaabkaas macnaha alculamaa aladiina aatharuu zawaaja alculamaa aladiina aatharuu alcilma cala zawaaj kitaab la yidhahdo looga hadlaa alculamaa aladiina aatharuu alcilma cala zawaaj macnaha culimmada cilmiga iyo cibaadada ka doorteen guurka meesha ay guursan lahaayeen cilmi cibaada u go-aan kitaabkaas waxaa ugu horeeya nebi yaxye ayuu ka bilowda taariikh ahaantiisa nebi yaxya laga soo bilaabay ilaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala imaamu zamaqshir iyo saasay ku soo wadaan iyo ibnu lamdaar iyo rag badanaa jiray rag badanaa jiray oo nebiyan xaal uu yahay haddana nabi cajaa'ibta kale waxaa weeye wiilkan lagugu bishaaraynayo waaba nabi nabigaasoo mina saalixiina kamida shantaa calaamoodee wiilka lagu bishaaraynayo wuxuu rumaysan yahay kelimo xagga ilaahay ka ahaatay waa sayid uu raacsan yahay oo dadku jecel yihiin waa midaan haween guursanaynin waa nabi saalixiintan waa ka mid yahay qaala wuxuu yidhi markaas nabiyullaahi zakariya rabbiyaa rabbi rabbigayow annee sideeba yakuunu lii aniga uu ii ahaadaa gulaamun wiil waa cajaa'ib rabbiga sidee aniga wiil anubaa waqad xaal balaqanii balaqanii alkibaru weyninku uu i gaaray weyne wuu i gaaray oo da aan ahay oo maraatii haweenayeyduna caaqirun mid maqasha ay tahay iyaduna weligeed aan wax dhalin qaala wuxuu yidhi markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala al-amru arrinku kadaalika sidaas wey arrinku waxa weeye inaad dhalayso wiilkaas wey ama gabow amaha gabow waa la xukumay arrinkaas maxaa yeelay allahu ilaahay yafcalu maa shay uu sameeyaa shaygaas yashaa uu doonayo gabow iyo awooddiisa kuma xidho wax ilahi subxaana wa taala qof cujishu ilahi waxsiin kara qaala wuxuu yidhi markaas nabiyullaahi zakariya rabbiya rabbi rabbigayo ana sidee baa yakuunu lii aniga gulaaman wiil uu igu ahaadaa waqad xaal balaqani yalkibaru weyninku uu gaaray imra'atii haweenaydeeduna caaqilun ay tahay mid badhasha ah macnaha ma aha shaki uu ka qabo in ilaahay uu awood u leeyahay inuu macnaha caruur siiyo shaki uu ka qabo ma aha su-aashan waxa weeye su-aashan waxay ku saabsan tahay anigii macnaha anigii rabbi waxaan ahay wey midda islaamteydina waa sidoo kale weligeed waxuma aysan dhalin caaqilow waa da kale iyadan marka sida aad wiilkan nagu siinayso noo sheeg wy rabbigu macnaha waxa weeye ma dhallinyarada noo bedeli shabab miyaad noo celini ma islaamtaan inta iska dhaafa islaam kale intaan guursado dhallinyaraha ii dhalay ma aniga dib laii soo dhalin ma islaamta dib loo dhalin su-aaluhu saasay ku saabsan yahay maaha macnaha inuu macnaha ka shakisan yahay ballanqaadka ilaahay oo uu leeyahay macnaha sidee wiil ilaah uu isiin kartaa anigoo gaboobay taas miyaad samayn kartaa rabbigeed maaha qaabka wey ilaahu bal ii sheeg see wey qaab aniga ninta aan ahay weyn haweentii waa caaqiro ma islaam kaloo dhallinyarahan guursan ma anigaa dhallinyaro layga dhigaa see wey xaalku qaala wuxuu yidhi ilaahay alamru kadalik arrinku waa sidaas adoo sidaada ah oo gaboobay islaamtuna ay gabowday oo caaqiro ay ahaan jirtay taas iyadoo arrinku yahay ayada ilma dhali jiro adna dhalinyaro lagaa dhigi maayo iyadana dhalinyaro laga dhigi maayo gabar dhalinyarna guursan maysid asagoo sidan xaalku ah ayaad wax dhalaysa maxaa yeelay allahu ilaahay xaal maa shay usana shaygaas ushaa u doona wuxuu doono ilahay wax hor istaagi karmada cutush kasta hadday tahay haweeneyda sarin ay ku aruurtay awoodda ilaahay waxay siin in ay ilma daadiso oo ilma ay dhasho wuxuu doono sameeyo wey rabbi waxyaalahan awoodda bini aadamka ayay la culustaa qof xutusha iyo qof madhalaysa iyo inuu ilmadalo awoodda bini aadamkii la culustaa qaala wuxuu yidhi markaas nebi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayo ijcal liya aniga iyo aayatan calaamad ilaahu iyo qaala wuxuu yidhi markaa ilaahay aayatuka calaamadaada allaa tukallima naasa dadka inaadan la hadlin salaadata ayaami saddex maalmood inaadan dadka la hadlin ilaa ranjan ishaaro maahan irkur rabbika rabbigaana xus nabiyullaahi zakariya dikran xusay dikrigaasoo katiira fara badan oo saddex tasbiixso bilcashiyi filcashiyi galabti iyo walibkaari iyo kallahaadii tasbiixso oo tasbiixda badi iyo dikriga ilaahay qaala wuxuu yidhi markaa ilaahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi zakariya rabbi yaa rabbi rabbigayow ijcal liya iyo aayatan calaamad macnaha waxaa weeye waan aqbalay gabadhu markay islaamteeda cutushtaah waayeelka ah bal inay uur qaaday calaamad aan ku fahmi karo ilah isame inay uur qaaday oo hulaamkii yaxye ay uurkiisa yeelatay calaamad aan ku fahmi karo ilah bal isame qaala wuxuu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala aayatuka calaamadaadu allaa tukalima naasa dadka inaadan la hadlin way talaatata ayaam saddex maalmood ilaa rajal ishaaro maaha gabadhu inay caloosha ku qaaday oo awlaad ay caloosha ku qaaday waxaa daliilku ugu ah calaamad ku ah hadalka inuu lagu celiyo shib aad tiraahda oo ishaaro una dadka kula hadla gacantaa taagi gacanta ayaa taagi wax kale macnaha hadal kale ma lihid laakiin maca daalika dikriga ilaahay waa u furay waa loo furay waa ka ilahay yihi wadkur rabbaka katiira in badan ilaahay xus hadalka dadka ayuu ayaa laga celiyey waxaa calaamad looga dhigay gabadhii inay ur yeelatay oo ur qaaday nebi zakariya nebi yaxye urkiisa ay qaaday ayaa calaamad looga dhigay culimada marka waxay leeyihin xikmadda taa ku jirta waxaa weeye shukriga inuu badiyo saddexdaas maalmood waxay la nicmo weyn nin intaasoo sano soo joogi jiray oo gabow ah islaamtiisii gabow ay tahay oo hadda la yiri ilmaad dhalaysa la yiri wax weyn wey nicmo qaali ah waxaa rabaa marka saddexda maalmood oo hadalka laga celinaayo in mar walbaba shukriga ilaahay iyo dikriga ilaahay maahan wax kale uusan ku hadlaan karo mahad ballaaran uu jeediyo waa ka ilaah yiri wadkur rabbaka katiira in badan ilaahay xus wadkur rabbaka rabbigaa xus dikra dikrigaasoo kaiira fara badan oo saddex tasbiixso tasbiixda waxaa weye waa macnaha min dikri alkhaas bacda alcaam tasbiixda waa nooc dikriga ka mida horey soo gelaysa wadkur rabbaka rabbigaa xus hadii la yidhi tasbiixda halkaasay ku jirtaa laakiin waxaa si gaara iyada loogu soo soocay ihtimaaman bishaniha arrinkeeda laga murgeeyo arrinkeeda laga murgey wasabbix ilaahay u tasbiixso bilcashiyi filcashiyi galabtii dhexdeeda la ibkaari kallahaadii aroortii waa macnaha xilliga kala guurkaa wey tasbiixda xilligaasay aada u fiican waa xilliyada kala guurkaa galabtiina waxa weeye maalintiia tegaysa habeenkiina wuu soo geli karaa aroortiina waxa weeye habeenkiia baxay maalintiina wuu soo geli kartaa waa xilliyada ugu fiican oo werdigu ugu fiican yahay oo ilaahay la xuso oo la tasbiixsado oo ilaahay dikrigiisa la akriyo labada xilli oo ugu wanaagsan gaar ahaan bacda salaati subx nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday saxiixu muslim axaadiis uu warinayo ku sugnaaday in nabiga calayhi salaatu wasalaam bacda salaati subxi ilaa qoraxdu ay ka soo dhalagto wuu fadhin jiray meesha uu salaada subax uu ku tukado kabalku marku macnaha qoraxda ay soo dhalato kabacdi uu ka istaagi jiray aad uu waktiga nabigu ihtimaam gaar u sii jiray ma hurdin nabigan calayhi salaatu wasalaam xilliyadaas ma hurdi jirin ilaa qoraxda ay ka soo dhalato iyo salaada subax inta udhexaysa adkaar u wadi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam saas waa xiliy xilliyada kala guurkaa muhim ah وإذ وقت قالت الملائكة ملائكة إتل يا مريم مريم إن الله إلهي استفاك وقضاقي وظهرك إلهي وقضهري واستفاك إلهي وقضاقي على نساء العالمين عالمين تطمع كوري يا إلهي كاضاقي وإذ وقت قالت الملائكة ملائكة إتل يا مريم مريم إن الله إلهي استفاك وقضاقي معناه حوي ملائكتي بل قبضة سيق إلهي بكاشي سبحانه وتعالى سير قبضة إلهي مركي درباستي أو dee mar walbaba masjidkaas ay iska joogto ilaahay cibaadadiisa ay u go-an tahay malaa'igtii alla hadlaysa waxay leedahay maryamoy ilaahay waa ku doortay waa haweeney ilaahay doortay ilaahay waa ku doortay macnaha meesha waxaa ka fahmay qof walba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka fiirin inta ilaahay caabuday oo ilaahay ku doortaa nin ha noqdo naag ha noqdo isla mid wey dhinaca cibaadada markii la yidhaha haddii haweeneydu ay kaa cibaado badiso ayada ilahay kaa jeclaa ayada kaa fiica ayada kaa fiica haddii kaa cibaado badiso in allaha ilahay istafaaki waa ku doortay maryam wadaharaka ilahay waa ku dahiray oo waxyaalaha macnaha dadka qulubtooda ku jira wasakda iyo dembiyada iyo xumaatada iyo macaasida waxaas oo dhan ilahay waa kaa dahiray wastafaaki ilahay waa ku doortay maryamow calaa nisaa ilcaalamiin caalamiinta naagahoodu ilahay kaa doortay can nisaa ilcaalamiin waxaa loola jeedaa waa caalamka iyadu ay ku noolayd caalamka iyada ay ku noolayd naagaheeda ayaa ugu qiimo badnay maryam oo ilahay uu ka doortay waxaan oo dhan macnaha waxaa laleeyahay nimankiina yahuudda ah oo dhahaya nabiyullaahi ciise aflagaadada ku samaynayo soo hooyadii taa maahayd ilaahay yidhi waa lagu doortay waa lagu dahiray caalamkao dhanaad ugu fiican tahay war qof sidaasaad leedihiin xumaantay samaysoo nabi ciise meel kale ka keentay meel kale ka keentay aad leedi qof saasaad aflagaadeynaysa oo ilaahay binafsi qur'aan uu kuleeyahay ina allaha istafaaki wadaharaki واصطفاك على نساء العالمين يا مريم مريم اغنتي لربك ربك اطيع واسجدي سجود واركعي ركوع مع الراكعين كو ركوع سمعي ولا ركوع آياتها وحكتها صلاة معناها عبادة الصلاة اللي إلى أي عبادة قديمة ومريم مريم تكجر الثاني القرآن في الخامسين محايا هذا النبي الله زكريا مثل الله بشارين صلاة كجر فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إلهي salaad marka wax fac weyn wey waa cibaado fac weyn ilaa xilligii nebi zakariya iyo ambiyadii horay soo socotay ma aha ummadda nebi maxamed kaliya ay khaas ku tahay sala allahu wasalam caleyh gabadhan haddana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laleeyahay uqnutii lirabbika rabbiga adeec wasjudii sujuud warkacii maca raakiciin kuwa rukuucsan cigooda u rukuuco cibaadadaasa ilaahay awelba kugu doortay cibaadadaas bari ha ka noogin oo hadhihin ilaahay doortay waa iska seexan bari cibaadadaasa ilaahay kugu doortay dalika kaas mafkuulkaa wada soo xusay min ambaayil hayri haybka wararkiisii ayuu ka mid yahay nuuxiyihi midkaas haybka ah waan waxyoonaynaa ilayka xaggaagaan kuu waxyoonaynaa nabiyullahi maxamed sala allahu wasalam caleyh walxaal ayaan kuu waxyoonaynaa maa kunta aadan ahayn ladayhim dadkaas agtooda aadan ahayn cid wakti aadan agtooda ahayn yulquuna ay ridaayeen aqlaamahum qaliniyaalkoodii ay ridaayeen ayuhum koodee yakfulu maryama maryamo kafaalo qaada ayagoo markaas ku doodaayo wamaa kunta ma aadan ahayn ladayhim dadka agtooda cid wakti agtooda ma aadan ahayn yaktasimuuna ay doodaayeen oo maryamo anaa kafaalaqa anaa kafaalaqa ay ku doodaayeen cid wakti fashqaalati malaa'ikatu malaa'igtu ay tiri yaa maryamo maryamow in allaha ilaahay yubashiruki ilaahay wuu kuu bishaaray bikelimatin kelimo ayaa ilaahay kuugu bishaaray kelimadaasoo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay subxaanahu watacaala ismuhu ismu lmubashar kan lagugu bishaaraynaayo magaciisuna almasiixu waa masiix ciisa ah ciisahaasoo ibnu maryama maryamo wiilkeedii ahaa wajiihan xaal uu yahay nabi ciise mid weji leh fi dunya adduunya dhexdeeda weji ku leh walaakhirati aakhira dhexdeedana weji ku leh wa min almuqarabiina kuwa ilaahay aftiisa loo dhaweeyey mid ka mida uu yahay daalika almadkuur kaala soo sheegay min anbaai lgaybi gaybka warafkiisuu ka mid ilahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalam calayh waxaas waa kaybka warafkiiseeda waa wax maqnaa oo adiga macnaha kaa maqnaa oo ilaahay uu kuu waxyoonay nuuxiyihii kaybkaas ilayka xaggaagan u waxyoonay taariikho hore dhacay ayaan hadda kuu sheegaynaa wy marka waxa weye taas waxay daliil u tahay oo ay caddayneen nabigan calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa rasuulnimadiisu inay run tahay ayaa yahuudda loogu caddaynaya nasaarada maxaa yeele nabigan calayhi salaatu wasalaam arrimahan oo dhan saasuu u sharxay tafaasiiruu ka bixiyey xilligaasna ma joogo xilligii gabadhaas ay dhalanaysay iyo xilligii macnaha ay qalinyaalka webiga ku tuurahayeen xilligay qurcaysanayeen xilligay doodahayeen isagoon joogin ayuu ka warbixina ilaahay u sheegay subxaana watacaala taas laga warbixin taas marka waxay caddayn oo laleeyahay war maxaad ku diisan tihiin nabiyullahi maxamed risaaladiisa sala allahu wasalam caleyh wax hore u dhaco ka sheekay wax hore u dhacay ayuu ka sheekayn والحال أيام كو وحيونينا نوحي لزيد كاس إليك حاجة أيام كو وحيونينا والحال ما كنت أعلمها إن لديهم ذاتك أكتودا إذ وقت أنا أكتودا هي يلقون أغلامهم قلمة ذي الخداية فوجي لي مركي قلمة كريداية وإذا هي كيسو سرمرة وقال كيسو سو سرمرة كاسا كبدا كسالة قادة ليعلموا سيء وقادا أي قال كماشي كريداية أيهم كوري يكفر مريم ومريم كسالة قادة ساتي ربنا يوقادا ليعلموا سيء وقادا أيهم كيديه يكفر مريم مريم كفارقان وكما مثل مريم كفارقان ساسي رمان ليعلم شيء وقالان أيهم كودي أي الذي أي الذي كي ليعلم شيء وقالان أيهم كودي يكفر هو أيهم مريم كفارقان شيء وقالان markay qalinka tuurayaan webiga ay qalin webigaas urdun ku yaalaya urdun ayuu ku yimi webi urdun ku yaala ay ku qora tuurteen oo ku qoraysteen qofkii marka qalinkiisa uu soo kormaro kaasaa maryo kaala qaadan wamaa kunta ladayhim dadka agtooda ma aadan ahayn id wakti ma aadan ahayn yaktasimuna ay doodahayn ay ku murmaayeen anaa kafaala qaada anaa kafaala qaada id wakti xasuusta qaalat malaaikatu malaa'igtii ay tiri yaa maryamu maryamow ina allaha ilahi yubashiruki ilahi waa kuu bishaaray bikelimatin ilahi kugu bishaarayn kelimadaasoo minhu ilahi xaggiisa ka ahayd war maryamada aad leedihiin xumaantay keentay oo nabi ciise meel ka keentay aad leedihiin soo ma aha maryamadii ilaahay uu ku yidhi ilaahay wuxuu kugu bishaarayn kelimo xagga ilaahay ka ah kelimada waxaa laga wadaa kun ahaw maxaa yeele nabi ciisa kun ahawdaas ayaa ilaahay ku abuuray subxaana watacaala makhluuqaadka dhan kuntaasa ilaahay ku abuuray laakiin isaga waxaa si gaara loogu leexin isagoo addalaanu dhashay ismuhu ismu mubashar kaan lagu bishaaraynayo magaciisuna almasiix wey waa masiix ciisa ah ciisahaasoo ibnu maryama maryama wiilkeedii ah waa sidaasuu ku yimid nabiga ada aflagaadaynaysaan oo qaarna aad aaminsantihiin inuu ina ilaah yahay war ina ilaah ma ahane maryama dhashay maryamo taariikhdeedana saasay ahayd ilaahayay adeecday ilaahayay u go'day war ilaahay adeeca oo ilaahay u go'o ka haraway waxaad sheegaysaan wejihan xaalu yahay nabi ciise mid weji leh fi dunya adduunyada dhexdeeda weji ku leh wal aakhirata aakhira dhexdeedana weji ku leh adduunka dhexdiisa wejiga ku lahaa oo wejiga adduunyada ku lahaa waxaa weeye dadka aad u jeclaa dadka suusuuban ee wanaagsan aaday u jeclaayeen mucjizooyin badan ayuu la yimid baraskuu daaweyn jiray indhala-aantuu daaweyn jiray waxyaalo badan u qaban jiray adduunyada wejiga ku lahaa aakhira dhexdeedana wejiga ku leeyahay wa min almuqarabiina kuwa la dhoweeyey oo xagga ilaahay loo dhoweeyey mid ka mida wey nabiyullaahi ciise